barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada laanta af soomaaliga idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka oo caalamka o dhan aad nagala socotaan v o a somaali com
waa duhur salaaso ah bisha oktoobar waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya sahare ciidla nuur yaanoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo iyo barnaamijkeenna dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah wiil baabuurta maydha oo ku nool magaalada boosaaso oo lacagta uu ka helo baabuurtaasi uu maydhayo waxa uu ka iibsadaa xoolo baabuurtan dhaqaa baabuurta waxaan ku dhaqan baabuurta waxaan ku dhaqanaa afar iyo saddex doorar ninbase oo la heshiinayo shan shan baa noogu badan saddex doorarna waa nooga yartahay afaraa u badan markaas baabuurta aan dhaqno waxaan micnaha aniga sii dawo maxaan leehay xaas baan leehay xaaskayga mataqaanaa qaarna xaaskaygaan ku biishaa qaarna micnaa maal baan ku dhirtaa kadib markay ii aruurto
sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a qayb kale oo ka mida waraysi aan la yeelannay madaxa kulliyadda suugaanta iyo afka soomaaliga ee jaamacadda jigjiga dalkayga etoobiya fursado waxbarasho oo kala duwan buu siiyaa dhallinyarada kuwa noo dhow ee dariska ah sida somalilan puntland marka kuwaas sannad walba wax qayb baa timaada tiradooda guud inkastoonan haynin waxay u badan yihiin dhinaca kuliyadaha sida caafimaadka
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn
codkaas muuse ismaaciil qalina goordho ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ee idinku soo maqan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
ciidamada ciraaqiyiinta iyo kurdiyiinta ayaa sheegay inay dib u qabsadeen magaalooyin dhowra oo ku hareeraysan magaalada moosil oo ku taalla waqooyiga dalka ciraaq kadib dagaal xooggan oo dhex maray ururka daacish howlgalkan oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga maraykanku uu hogaaminayo iyo sidoo kale ay qayb ka yihiin xoogaga suniyiinta iyo shiicada ayaa maanta uu salaasaha galay maalintii labaad ee uu si istabajooga u soconayo madaxweynaha kurdiyiinta mascuud barzani ayaa sheegay in maalintii koowaad ee dagaalkaasi ay isku fidiyeen dhul qiyaastiisu tahay laba boqol oo kilomitir oo isku wareega waxaanuu intaasi ku daray in ay moosil ka xorayn doonaan kooxdaasi daacish ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisa iyo kuwa xukuumadda siiriya in ay joojiyeen duqayntii ay ka wadeen waqooyiga magaalada xalab ee dalka siiriya sababo la xidhiidha in goobtan la geeyo gargaar bini'aadanimo oo qorshaysan maalinta khamiista wasiirka difaaca ee ruushka sergey shogu ayaa warkan ka sheegay telefishinka wuxuuna sii raaciyey in hakinta duqaynta cirku ay dhaqan galeen tobankii subaxnimo ee wakhtiga dalka syriya
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay magaalada boosaaso cabdi sharaf cabdixakiin waa wiil dhallinyaro ah oo ka shaqaysta magaalada boosaaso cabdisharaf waxa uu maydhaa baabuurta lacagta ka soo gashana waxa uu ku iibsadaa xoolo nool iyo dhul bannaan wariyaha v o eda yuusuf maxamed yuusuf ayaa waraysigan haddaba la yeeshay
waxay iga warataa maxaa qabataa aniga sida dawo baabuurtan dhaqaa baabuurta waxaan ku dhaqan baabuurta waxaan ku dhaqnaa afar iyo saddex doorar ninbase oo la heshiinayo shan shan baa noogu badan saddex doorarna waa nooga yartahay afaraa u badan markaas baabuurta aan dhaqno waxaan micnaha aniga sii dawo maxaan leehay xaas baan leehay xaaskayga mataqaanaa qaarna xaaskaygaan ku biishaa qaarna micnaa maal baan ku dhirtaa kadib markay ii aruurto hooyadii baan u dhiibtaa oo qalaafa jirta oon u dirsadaa amase anaa aada oo gaaraan raaca nimadaasha la raraaco waan raacaa oo baabuurta la raacayo kadib berka beladan taga beladeyne baan kasi raaca gaari kale oo qalaaf si aado sidaasaan uga geeya hooyaday ee haddana oo ari iyo waxbay ka iibsi iyo laba boos ay ka iibsi haddana waan alxamdulilah waa iska fiicannahay haddana boosasaan jooga waayahay ee marka laga yimaado ee waxay ii sheegtay in lacagta laga qaatay ay tahay laba doolar shan doolar u badan tahay gawhar dhaqidda ee dhalinyaro kale ayaa jidha lacagahooda siyaabo kale ku maareeya laakiin adigu waa ka duwan tahay see u kala qaybisaa kaba soo qaadaba waxaa heshay maanta shan doolar oo kale sidee u kala qaybinaysaa gurigii inaa meel wax dhigato oo xaaskii ku dabadho aniga horta markii u badan tahay shan doolar lix doolar markiin qabto ah, saddex anagaa biilina eh, shan weye saddexna anagaa biilina laba doolarna maal baan ku ridnaa sidaas baan ku shaqaysanaa baawar dhaqitaankaas baan ka shaqaysanaa eh, baawar dhaqitaanka dad dad- dad qaarkood maxaa jira markii loo dhaqo ku aflagaa deynaya weliba macay aheeday go- kula jahaadaya macnaha ku dhahaya waryaa wax noo dhaqto male saas waa oo waa- oo macnaha marba qaarkood nala dagaalo Eh, baawurtani mar- markii hore oon la heshiino ama ahe mar kale oo ay weliba waxaa jira dhalinyaro oo baawur wadato ba- sida jastirada kale iyo wadato oo markii macnaha u meyrno oo nagu na- na- nala dagaalo oo waxay aheeday noo diida lacagta oo nala dagaa markii na- nala dagaalan iska- aan iskaga dhaafnabo aa jirtaabo waaya ma jidhaa marka ee shaqo kale oo aad isleedahay gawaarida marka laga yimaado oo kale ee muxuu ahay waa qaban ka dhaa aa waa jirtaa shaqo kale oon qabto mar maxaa jirtaa macnaha shaqada dhagaha ma- maxay eeday baawar dhaqtaanka markiin waa wayno shaqa dhagax baan ka shaqaysanaa shaqa dhagaxdaas mar waxaa waaye jornaatid oo waxaan jornaatid markiin u badan tahay saddex boqol baad ka helaysaa marna waxaad ka helaysaa laba boqol mar boqol iyo lixdan baad ka helaysaa sidaasaa macnaha ba- boqolna reerkaan siinaa labada boqol oo kalena macnaha eh, maal baan ku ridnaa sidaas baa macnaha shaqa dhagaxdan aaga shaqaysanaa funjaal baan la shaqaynaa anigoo shaqaalaane Eh, goorta shaqaysnana laba boqol reerkaan siina oo aan- maxay aheeday aan siista aniga ahantay eh, laba boqol maal baan ku ridaa waaya xoolaha ilaa iyo iminka aad tabacday ama aad ee, iibsatay oo aa uga timi waalidkii iyo walaalo imise dhan yihiin laba lo- iyo hal bogo- bogocad oo hal gu- hal guri hal boos iyo la- iyo laba lo aan ka iibsada hadda haddana shaqadii waan wadaa weli waaya ee, ma jecesha marka inaad sii iibiso lo iyo ari oo kale haa waan jecelahay waxaan jecelahay weliba laba qaalmaad oo kale inaan ku daro iyo hal boos iyo ari eh, aracad eh, inaan ku darsado oo dhowr laxood inaan ku darsado aan jecelahay hadda shaqadiina waan dadaalaya waan shaqaysanaya maxaa ku dooratay marka inaad ari iibsato ama lo iibsato oo xayawaanaadka ah maxaa maxaa ku dooratay annaga sidaynu reershabel annahay waxaa waa ga- goortii macnaha waa- annaga wiil baa ila dhashay sida wiilka ila dhashay wiili ma aroossan anaga waa iga yaryahay kadibna macnaa lodaas hadhow goorta anaga reershabel dhaqankana maxaa waa gabar markii aan aroosino gabadha reerka aan ka aroosino lo' baan kala qaadanaa lo'daan kala qaadana waxay tahay saddex qalmood iyo waxaan kala qaadanaa wixii la- waa- haba- hooye iyo wixii la kala qaadana baan kala qaadanaa saas baa macnaa wax lo'da aan macnaha aan u tabcano mase aan eragay wax u tabcano aan u dhaqaalaysano oon iyo waxaas wey dhalinyaro badan oo waxaa jidha ee iyagu sameeyaa ee baabuurta dhaqaa ee bal dhalinyarada saaxiibadaya ma kula fikirba inaad lacagta aruursatid waxna cuntid waxna meel dhigatid kadib aad hanti ku yeelato
may lamid ma dadka dhalinyarada waxaa arkay rag badan oo waxaa arkay soo shaqaysto habeenkii mataqaanaa qaad iyo sigaar iyo wax ku caabo marka aniga dee raggaas isku mid mid yihiin oo ragga macnaha dhowr jo- dhowr cunug baan la taliya waxaana in adaru qaadka iyo sigaarka waa laga fiican yahay waxaana in adaru iska daa qaadka iyo sigaarka iska daa ee waxay ahayd waxaanu maal dhigo oo mustaqbal mustaqbal baa- baa baa rabta hooyaa kaa dambaysa walaal baa kaa dambeeya gabar baa kula dhalatay ee waxay ahayd waxa- waxna maal dhigo waxna mataqaanaa ee, adiga cun oo korkaada gasho oo dhar baa u baahan tahay hadhow waa xanuunsan doontaa xanuun baa ku qaban doonaa waxaad is hadhow u baxsato ood micnaha dee nafsadaada u baxsato iyo waxaad hooyada iyo aa u dhiibato soo mariteedan dee dhar soo mariteed soo maxaad qaad iyo sigaar aad ka faa'iidaysaa oo qaad iyo sigaar dad waxay maanta soo shaqaysto aad ku cunto beri aroorti marka marka soo toosto ma maxaad dhigaysaa nin saaxiibka waafacaya ee koob shah iga bixi lacagta maal baan ku ritaa hadhow sida hadhow macnaha aan isku anfaco oo walaalihii iyo mise ee, hadhow ay- aan lacagta ay ay anfacdo oo aan iskugu aan macnaha u baxsado baa maal ugu ritaa waxna de waa wax waxna waa aniga xaaskayga iyo carruurtayda cunnaa Ee, sida kale alxamdulilah waa iska dhaqanay macnaha waaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee, cabdisharafow waxaa iga warantaa ee, maxaa kuu qorshaysan dhowaan hadda macnaha waa- ayaan dhaweed baan macnaha maal halkaas tegay oo gabar walaashii oo aroos aan tegay oo qardhada aan gabartan tegay aan soo guddoomay hadda kulligii waxba hadda waxba isku aada laakiin waxaan jecelahay weli walaalkii aroosiya oo beladiina ku aroos rabaa hadda ayaan dhaweed baa liisa waa maxay dhahan lacag noo soo tuur oo gawiilka la aroosiya marka ayaan dhaweed baan waxaan u tuuriy lacag konta door gaarayso oo aan hayay hadda waxba ma hayo laakiin waan dadaalaya insha allah walaalkii baa aroos rabaa dadka lacagta aruurisid see u arkaan dad badan baa la yaabay oo dhihi inaad yarow lacagta aad arorsiyaad siisaa waa iyo mase sideed wax yeeshaa qaadi isgarana ma cabtiida sideed waxa aad macnaha u- kula fardaamisa marka waxaan dhihi inaad yarow waxa kan hadda ka horna waan kuu sheegay idinkana waan ii sheegay dhalinyaro baa tihiin mustaqbal baa rabtiin hooyaa ku dhashi aabbaa ku dhali gabar baa kula dhalatay waxaa ii- wiil baa kula dhashi ay tinka dambe ka fikir baan dhihi waxba waxna ma- waxna cun waxna maal ku rido
kaasi waxa uu ahaa cabdisharaf cabdixakiin oo uu magaalada boosaaso ugu waramayey wariyaha v o eeda yuusuf maxamuud yuusuf cabdisharaf waxa uu ka waramayey isagaoo baabuurta maydho lacagta ka soo gasha inuu waxna qoyskiisa ku kaalmeeyo sidoo kalena uu weliba eheladiisa wax ka taro kana iibsado xoolo nool iyo dhul si ay lacagtaasi ugu noqoto raasamaal marka uu u baahdo uu dib ugu noqon karo
dhowaan waxaa magaalada boorama lagu soo gebagabeeyey kulan ay yeesheen jaamacadaha soomaalida ee ku kala yaala deegaanada soomaalidu ay ku nooshahay haddaba wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa waraysi la yeeshay madaxa kuliyadda suugaanta iyo afka soomaaliga ee jaamacadda jigjiga maxamuud maxamed cabdulaahi
bal waxaad ka warantaa xidhiidhka aad la leedihiin jaamacadaha kale ee ku yaala ee, soomaaliya somalilan puntland iyo meelaha kale ee soomaalida xidhiidhka aad la leedihiin jaamacaddiinan jigjiga waa sideeba sileeda wallaahi xidhiidhka yagu een, ma xuma waa xi- niyad ahaan waa la wada socdaa laakiin jaamacadaha aan sida tooskaa u xidhiidhneen kulannay waxaa ka mid ah een, jaamacadda hargeysa jaamacadda golis jaamacadda muqdisho jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee iyaduna muqdisho ku taalla jaamacadda camuud oo si dadban aan u xidhiidhno Eh, xaqiiqatanna barayaal annaga naga tirsani marmar ay xaggan u yimaadaan si ay duruus uga bixiyaan waxaana ku rajo weynahay aan oon ka wada hadalay eh, mas-uuliyiinta jaamacadahan qaarkood sida camuud oo kale professor suleymaan in ay na soo booqdaan een, lana kala saxeixdo isfaham guud waxa loo yaqaano ama afka qalaad lagu yaq- lagu yidhaah memorandum of understanding Een, kulankan maantuna wuxuuba daaha ka qaaday uu sii dardar gelinayaa sidii xidhiidh adag oo xagga isdhexgalka een, bulsheed isdhexgalka waxbarasho iyo waxwada qabsiguu usii xoogaysan lahaa waxaa jira dhallinyar fara badan oo een, aad siisaan fursad waxbarasho ha noqdaan kuwa ka baxa dugsiyada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ha noqdaan kuwa ka baxa muxuu ahaa somalilan een, puntland koonfurta soomaaliyaba intee in leeg baad ku qiyaasi kartaa ardayda aad fursad waxbarasho siisaan Een, waa su-aal fiican Een, horta guud ahaan eh, dalke dalkeega etoobiya fursado waxbarasho oo kala duwan buu siiyaa Een, dhallinyarada kuwa noo dhow ee dariska ah sida somalilan puntland marka kuwaas sanad walba wax ah, qayb baa timaada tiradooda guud inkastoonan haynin een, waxay u badan yihiin dhinaca kuliyadaha sida caafimaadka kuliyadda waxbarashada macalimiinta kuliyadda ma- macadka maaraynta dhallinyarta iyagu higher educationka kale ku biira sida jaamacadaha ee wada barnaamijka digriga ama shahaadada koowaad een, iyaguna way badan yihiin marka qiyaas ahaan waxaan odhan karaa arday boqol ka badan ayaa sanadkii scholarship ahaan u timaada eh, guud ahaan dalka etoobiya gaar ahaana de- dowlad deegaanka soomaalida etoobiya maxadkan adigu aad maamulaha ka tahay ee la yidhaahdo maxadka daraasaadka soomaaliga iyo suugaanta ee lagu soo kordhiyey jaamacadda jigjiga aqoonta lagu baranaya maxay tahay Ah, waa su-aal fiican Een, haashim macadkan daraasaadka af soomaaliga is- i- eh, daraasaadka af soomaaliga iyo sugaantu waa macadka keliyahe aan odhan karo caalamka asaga isaga ayaa ka jira geeska afrikana waaba laambad u soo baxday sababtoo ah hadda ka hor ma jirin af soomaali lagu qaato barnaamijka digriga marka wuxuu hadda bilaabay uu ku guda jiraa sidii uu een, ar- ardayda ugu u bari lahaa barnaamij lagu qaadanayo shahaadada koowaad ama degree programka wax loo ya- loo yaqaano Een, waxaa kaloo intaa dheer sida ka dhex muuqata magaciisa daraasaadyo lagu samaynayo dhaqanka hal abuurka iyo suugaanta soomaalida Een, kuwaas oo runtii wax badan ka qaban ka qaban karaa kana qaban doona jiritaanka aan iyo sii horumarinta afka hooyo iyo dhaqankeenii maadaama uu qeyb ka mida jaamacaddii yahay sida barnaamijyada kale ee jaamacaddu ay u baxaan unbuu u baxaa waxaan qaadanaa arday joogto ah ama eh, barnaamijka joogtada ah waan dhignaa ee regular programka loo yaqaano waxaan qaadanaa barnaamijka ardayda hagaagana waxbaan barnaa Een, waxbarashada dadbana uu leeyahay Een, macadku hadduu sa- sa- sanadkii saddexaad galay ardaydii ugu horreysay sanadkan ayay dhammayn doonaan haddii ilaahay yidhaahdo arday aada u fara badanna waxbay ka bartaan oo markii horeen bilownay waa nalala yaabanaa oo dadku waxay soo horreysiinayeen af soomaali maxaa laga baran laakiin markii ay arkeen kooxdii ugu horreysay ama dufcaddii ugu horreysay oo baranaysa af soomaali cilmiyeysan oo la mida ama kaba adag een, barnaamijyadii kale ee ka baxayay jaamacadda tartiib tartiib ayay xaggeega u soo galeen Een, bulshada qaybaheeda kala duwanna aad bay noogu bogtay waxaanad moodaa in een, guul inoo soo korodha ay tahay maamulaha macadka daraasaadka af soomaaliga iyo suugaanta ee jaamacadda jigjiga maxamuud maxamed cabdilaahi oo aan ku wareysanay idaacadda v o a hashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good haatanna dhinacii suugaanta heesta qalam jalam ee ku luuqeeyo muuse ismaaciil qalinle maayan inta aan janjeersado orojaga ka siiya jamal quruux wanaagi jawhariya luulay yedha jahooradiye marban hadalka jooja anu jiitamayan inta aan janjeersado orojaga ka siiya jidkan maranjeedaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maranjeedaliyaal anu jilcan yar jiibsada jidkan maranjeedaliya anu jilcan yar jiibsada anu jilcan yar jiibsada jeexaygi midigi jibadkaya taahina miya jahaada leydhigi jeexaygi midigi jibadkaya taahina miya jahaada leydhigi kalam calam calam kalam kalam calam calam kalam jacaylkuye soka jirta ila kore jarka dacal ka igalule aso jeedsanigu yidhi
aad ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo muuse ismaaciil qalinleh iyo heestaasi qalan jalam halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada xubintii sboortiska iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horreyno dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa kulan xiise badan shalay gegada anfield ku dhex maray kooxaha manchester united iyo liverpool labada kooxood ayaa waxa ay ciyaareen kulan ka tirsan horyaalka premier leaguga dalka ingiriiska waxaana sagaashanka daqiiqay loogu talagalay ee ku dhammaatay goolala'aan bareejo eber iyo ebera inkastoo fursado dhowr ay u heleen naadiga kubadda cagta liverpool ayaa dhinaca kale waxaay sidoo kale ka wanaagsanayd naadiga liverpool naadiga manchester united dhinaca kubadhaysashada oo u dhexaysay lixdan iyo shan liverpool kubadhaysashadeeda ahayd soddon iyo shanna naadiga manchester united ahayd taasoo ka mid noqonaysa kubadhaysasadii ugu xumayd muddo sannadaha soo marta koox uu leeliyo tababare jose morino waxaa labada tababare jose morino manchester united hogaamiya iyo jordan club oo nadiga liverpool hogaamiya labadooduba ay sheegeen in natiijadu ay tahay natiijo ay ku qanceen balse ay jeclaan lahaayeen in dhinacba dhinac kale uu ka guulaysto club waxa uu tilmaamay in nadigiisa liverpool ay dadaal badan samaysay balse ay jeclaan lahayn inay guulaystaan laakiin aysan noqonin sidaa daraaddeedna natiijada ay ku qanaciyaan oo ay qaadanayaan sidoo kale ciyaarta marka ay dhammaatay ayaa morino waxa uu sheegay in hal dhibco ay ka soo qaataan gegada anfield ay wax wanaagsan u tahay naadiga united oo uu sheegay in liverpool ay doonaysay inay ka adkaato laakiin aysan suuragelin waxaase uu sheegay inuu wax badan ka rajaynayay ciyaaryahanadiisa paul bogba iyo ibrahimovich oo uu sheegay in haddii hal gool ay dhalin lahayeen ciyaarta ay taasi ku dhammaan lahayd maadaama sida uu sheegay daafacyada naadiga manchester united ay si wanaagsan u ciyaareen sidoo kalena goolwada david dehaya uu si wanaagsan uu dheelay mauro icardi ciyaaryahanka reer argentiin islamar ahaantaasna kabtanka u ah naadiga kubadda cagta inter milan ee dalka talyaaniga ayaa taageerayaasha naadiga inter milan raalgelin siiyey icardi ayaa taageerayaasha naadiga inter milan ku oriyeen kulankii kaliyar ee la ciyaartay naadiga inter milan oo laba gooli gool lagaga adkaaday markaasoo sidoo kale icardi uu gool rigooree ka khasaariyay naadiga kubadda cagta inter milan waxaana uu sheegay inuu raagelin ka siinayo khaladaad iyo hadallo wanaagsan in uu sheegay iyadoo taageerayaasha naadiga inter milanna ay sidoo kale hadallo aan wanaagsanayn ay ugu yeereeyeen ciyaaryahankaasi naadiga inter milan kabtanka u ciyaara waxaana ay soo bandhigeen boorar ay ku qoran yihiin in kabtanka laga xayuubiyo mauro icardi hase yeeshee weli waxaa la sheegayaa inuu sii ahaan doono kabtanka naadiga inter milan inkastoo ay naadiga inter milan ay ganaaxday ciyaaryahan icardi icardi ayaa lix gool u dhaliyey sanadkan naadiga inter milan isagoo rigoorese ka khasaariyay kulankii kalyari oo naadiga inter milan laba gooli gool lagaga adkaaday neymar ayaa waxa uu isku diyaarinayaa sidii uu khandaraas cusub u saxiixi lahaa naadiga kubadda cagta barcelona waxaana ciyaaryahankaasi la rajaynayaa khandaraaska cusub ee uu saxiixi doono inuu ka badnaan doono midka hadda uu qaato ciyaaryahanka naadiga barcelona ee weerarka uga ciyaara lionel messi qandaraaska ciyaaryahan neymar ayaa la rajeynaya januari in laga wada hadlo hase yeeshee markii ay soo baxeen uula sheegeen nadiga b s g ee dalka faransiiska ay doonayso in ciyaaryahankaasi liig one ee dalka faransiiska ay keento islamar ahaantaasina ay ku nasakdo qandaraaska naadiga kubadda xagta barcelona kula joogo ilaa iyo boqol iyo sagaashan milyan oo euro iyo afartan milyan oo euro oo sanadkii uu heli doono ayaa nadiga barcelona saraakiishooda waxay bilaabeen sidii ay heshiis deg degay ula saxiixan lahaayeen oo cusub ciyaaryahan neymar waxaa la rajeynaya in maalinta jimcaha ay labada dhinac heshiis saxiixdaan oo neymarna uu sii kordhiyo heshiiska nadiga barcelona oo kula sii joogayo lacagaha guud ahaan ee heshiiskaasi waxa ay noqon doonaan shan labaatan milyan oo euro taasoo ka badnaan doonta lacagta uu hadda lionel messi nadiga barcelona uu ka qaato waxaase wararku ay sidoo kale sheegayeen in messi laf ahaantiisu ay qandaraas cusub naadiga barcelona ay doonayso inay la gaarto oo ay lacagta hadda uu qaato ciyaaryahankaasi lambarka tobnaad naadiga barcelona u ciyaara ay sii kordhiyaan dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas inoo joogto
jamaal axmed cusmaan ayaa xubintaasi ciyaaraha la socodsiinayey halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa fanaanka sidi cali winke
codkaasi siidi cali winkii heesta dabkamaan ku dhaca waxay gebagaba u tahay idaacadda iyadii duhurnimo sahar ciidla nooriyaanoo ismaaciil xuseen farjar ayadan la socodsiinaya maxamed cabdisandheerena dhinaca farsamada ayuu inoo hayay tan iyo intaynu afarta gulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa